إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah qarax khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye ayaa ka dhacay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho dagaallo ayaa lagu qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo soomaalida dhufaysyada kula jirta ay ku leeyihiin gobolada shabeellaha hoose iyo jubbooyinka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ceeriyey maleeshiyaad taabacsan dowladda kenya oo ku sugnaa meel u dhow gaarisa iyo qaybo ka mid ah xadbeenaadka waxaa sare u kacay tirada dadkii daawaday filimkii cusbaa oo ay dhowaan baahisay mu'aasasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaare dhimashiyo dhaawac ayaa ka dhashay dab xooggan oo qabsaday gaari dhakaab ah oo ku sii jeeday magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug caruur kenyaati ah ayaa ku dhintay goob dhagaxda laga qodo oo ku taala gudaha dalkaas kawaanka magaalada buulo barde ee hiiraan ayaa maanta xiran ka gadaal markii dadweynaha degmadaas ay dhigeen dibadbax ay uga soo horjeedaan dameere lagu qalay kawaanka munaasabad ka dhacday degmada bu'aale ayaa duuro loogu soo xiray nuqabada degmadaas ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan qarax khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye ayaa ka dhacay degmada kaaran ee magaalada muqdisho wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in barqanimadii maanta qaybo badan oo ka mida magaalada muqdisho laga maqlay qarax aad u xoogan qaraxa ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo kolonyo shisheeye ah kuwaasuu ku socdaalayey waddada jidcadaha ah ee xidhiidhisay isgoyska fagax iyo sidoo kale xaafadda jamhuuriya ee degmada kaaran qaraxa ayaa haleelay ciidamada shisheeyaha ah waxaana goobjoogayaal ku sugnaa halka uu qaraxa ka dhacay ay sheegeen in ay ciidamada shisheeye ka gadaal markii qaraxa lala egtay fureen rasaas culus taas oo aan wax hadaf ah ku socon lama oga khasaaraha ay dadweynaha gaarsiiyeen iyo sidoo kale khasaaraha iyaga qaraxa lala beegsaday ku gaaray balse wixii kasoo kordha wararka iyaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad insha allah ku maqli doontaan dagaalo ayaa lagu qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo soomaalida dhufaysyada kula jira ku leeyihiin gobolada shabeellaha hoose iyo jubbooyinka warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu kala ceeriyey maleeshiyaad taabacsan dowladda kenya oo ku sugnaa meel u dhow gobolka gaarisa waxaa faahfaahinaya maxamed daahir calisow saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa qaaday weeraro ka dhan ah shisheeyaha iyo lajirayaashooda kuwaasi oo ka dhacay meelo kala duwan gudaha dalka iyo xadbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya habeenkii xalay waxaa la weeraray degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee jubbooyinka haddaan ku horumarno wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka meelaha xarakatu shabaabulmujaahidiin ay ka dagaalameen waxaa ka mid ah deegaanka taabto fariisimo halka ay ku leeyihiin ciidamada kenya ayaa waxaa lagu qaaday dagaal culus oo muddo kooban socday lama helin khasaaraha uu sababay dagaalkaasi oo dhacay fiidkii xalay hosingow iyo cabdalla biroole oo ka tirsan wilaayada jubbooyinka ayaa ka mid ah goobaha lagu weeraray ciidamada kenya sidoo kale ciidanka xarakatu shabaabulmujaahidiin waxa ay xalay weerareen afmadow iyo baarsanguune halkaas oo lagu weeraray ciidamada maamulka jubbaland hooganka rasaasta la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay goobaha ku hareereysan magaalooyinka iyo deegaanada la weeraray dhinaca kale ciidanka shabaabulmujaahidiin xalayto waxa ay ka dagaalameen gobolka shabeellaha hoose deegaanka golweyn oo buulamareer hoostaga eeraboorka baraw deegaanada burculow iyo biyomaalow ayaa lagu weeraray ciidamada shisheeyaha yuganda xarunta maamulka deegaanka garasbaaley ee duleedka muqdishona waxaa lagu weeraray qarax aanan la helin khasaaraha uu geystay shabeellaha dhexna habeenkii labaad ciidanka shabaabulmujaahidiin waxa ay madaafiic ku garaaceen saldhig ciidamada burundi ay ku leeyihiin deegaanka mirtaqwa oo u dhow degmada ceelbaraf tiro madaafiic ah ayaa ku hoobatay saldhigaasi halgan oo ka tirsan gobolka hiiraanna xalay waxaa ka dhacay dagaal xoog leh oo lagu qaaday ciidamada itoobiya ee ku sugan magaaladaasi dhinaca kale saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu waxa ay qaadeen weeraro ka dhan ah maleeshiyaad ku xihan ciidamada kenya habeen hore meel la yidhaahdo saddex goosa oo hoos tagta degmada gaarisa waxaa lagala wareegay maleeshiyaad soomaali ah oo kenya hoostaga maleeshiyada ayaa goobta isaga cararay waxayna mujaahidiinta u muxaadareeyeen dadka ku nool deegaankaasi deegaan kale oo la dhaho dagacaday ee dhaca xadbeenaadka kenya iyo soomaaliya ayay donald subax mujaahidiintu ku weerareen ciidamo soomaali ah oo kenyaatiga ku xihan deegaanka aadan santuur oo isna dhaca xadbeenaadka waxaa laga kala ceeliyey ciidamo caratuur u ah dowladda kenya si kastaba xaalku ahaatee ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sii laba jibaaray weerarada ka dhanka ah shisheeyaha ila jirayaashooda waa mahadsan tahay maxamed daahir waxaa idinku soo maqan war ku saabsan khasaare dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dab xoogan oo qabsaday gaari ku sii socday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug balse markaan waxaa sare u kacay tirada dadkii daawaday filimkii cusbaa oo ay dhowaan baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab tan iyo markii uu filinka soo baxay oo laga joogo in ka yar siddeed iyo afartan saacadood ayaa tirada dadkii daawaday waxa ay kor u dhaaftay toddobaatan kun sida tirakoob la sameeye lagu ogaaday isdaarkan oo xiise gaar ah xambaarsanaa ay dadku isla wadaagayeen waxaana internetka laga helayaa qoraallo iyo faallooyin ay ka dhiibteen siyaasiyiin sheegtay inay qayb ka yihiin waxa loogu yeero argagixiso la dirirka isku soo wada duub oo muuqaalkanna way baahisay mu'aasasada alkataib ayaa waxaa lagu soo qaatay raggii fuliyey weerarkii cuslaa ee lagu qaaday dhismaha fortiin refersayd ee dalka kenya kaas oo jawaab u ahaa hadalkii axmaqnimo ee kasoo yeeray donald trump madaxweynihii hore ee maraykanka ee ahaa in qudus ay u aqoonsadeen caasimada yuhuudda arrintaas ayaana ka dhigtay in muuqaalkan uu xiise gaar ah xambaarsanaado markana gobolka mudug khasaare dhimashii dhaawac leh ayaa ka dhashay dab xoogan oo qabsaday gaarida kaabah oo ku sii jeeday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug abuubakar ibraahim ayaa faahfaahinaya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dad rayid ah oo ku geeriyooday gaari rakaab ah uu dab ku qabsaday duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kaasoo ka yimid ay dhanka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gaariga ayaa waxa uu noociisu ahaa laangaruusal waxaana uu ka soo ambabaxay dhanka magaalada caasimadda ah ee muqdisho isagoona ku sii jeeday magaalada gaalkacyo waxaana uu dabka qabsaday isagoo maraya deegaanka saddexda xiglo ee ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya dadka ku nool deegaanka oo soo gaaray goobta uu ku gubtay gaariga ayaa gurmad u sameeyey dadkii shacabka ahaa ee saarnaa iyadoona lagu guulaystay in la damiyo dabka ka kacay gaariga uu noociisu ahaa laangaruusal inta haatan la og yahay waxaa gaariga ku geeriyooday laba ruux oo dumar ahaa halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen shan kale oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa gaariga qaar ka mida dhaawacyada ayaa waxaa la geeyey goobo caafimaad oo ku yaala magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyadoona ay socdaan baaritaanno lagu ogaanayo waxa sababay dabka ka kacay gaariga dadka ku takhasusay makaanikada iyo arrimaha baabuurta ayaa sheegaya in gaariguu soo maray waddo dheer islamarkaana uu dabku ka dhashay kuleel ka yimid ee xagga matoorka caruur kenyaati ah oo ku dhintay goob dhagaxda laga qodo ku taala dalka kenya ayaan idiin soo wadnaa balse markaan aynu aadno gobolka hiiraan kawaanka magaalada buulo barde ee hiiraan ayaa maanta xiran ka gadaal markii dadweynaha degmadaas ay dhigeen dibadbax ay uga soo horjeedaan dameero lagu qalay kawaanka muuday ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya degmada buulo burde ee gobolka hiiraan ayaa ku waramaya in kawaanada hilibka ee degmada aanaan waxba lagu qalin labadii maalmood ee lasoo dhaafay kawaanka ayaa la sheegay in lagu qalay hilibka dameerka kaas oo dadka laga iibiyey taliyaha dowladda federaalka ugu magacaaban degmada ayaa sheegay in ay soo qabteen dadkii qalay hilibka dameerka waxaan raadiyey meeshii ay geeyeen dameerkay bareeyeen iyo hilibkiisii marka kaasaan hadda haynaa waa soo bixinay gacantaan ku haynaa inaan usoo bandhigno bulshada hadii ilaa yidhaahdo bulshada usoo bandhignana diyaarabno ama rabnaa laba nin waay walala waxay gowraceen oo hadda la arkay waa laba dameer hadda intaan gacanta ku hayno inkasta hadda baaristii weli socoto waxaan ku hayno oo cadayn oo cad waa laba dameer ma jirto labadooduba hal waktiyaa la bereeyey wakti dhexaa la bereeyey markii jiif la galay kadib waxaana lagu bereeyey xaafadaha magaalada xaafad kamid a labadoodaba hal goob ahaa lagu bereeyey waxay wala baxeen waxay kala baxeen hilibkii qaybaha adimanka iyo ay ka gurteen ay ka qaateen afarta adin intii kaleetana wayba tageen soo baraysan dameerkii meesha sidoo kale wuxuu sheegay in goobaha xoolaha lagu iibiyo ee degmada uusan hadda ka jirin wax dhaqdhaqaaq ah ha way jirtaa waktigay wax dhaceen ilaa waktiga hadda la joogo inta udhexayso ma filaayo in neef gurigiisa nin ka baraysto oo sugu bareeyo waa gooni laakiin in xoolo kale laga cunay ma ma islayn sababtay tahay hilibkiibaa tuuran geeli la qalaya tuuran arigiibaa tuuran dad cunta aan haysan jirinoo in lagu soo dhex baray in lagu dhex darin qof kasta sheekaya ka muujisa dadka deegaanka ayaa aada ula yaabay arrintan iyada oo naakawaanada hilibka ee degmada saameyn weyn ku yeelatay xubinta ganacsiga iyo warkenya ku saabsan ayaa idinku soo maqan balse markaan munaasabad ka dhacday degmada bu'aale ayaa waxaa dowro loogu soo xiray nuqabada degmadaas waxaa ka waramaya maxamed ciise munaasabad gebagabo u ahayd dowro sharci ah oo loo qabtay waxgaradka iyo nuqbada beelaha dega bu'aale ayaa ka dhacday degmadaas dowrada ayaa socotay muddo shan maalin ah iyadoona odayaasha ka faa'iidaystay ay ku qaateen duruus kala duwan waxaa dowrada loogu magacdaray sacad binu mucaad radia allaahu canhu iyadoona shicaarka loogu dhigay kun caaliman oo mutacaliman intii ay dowradu socotay waxaa jiray arrimo ay ka wada hadleen odayaasha iyo maamulka degmada oo ay ka mid yihiin ilaalinta deegaanka iyo qodobo kale ugu horeyn ugaas maxamed ugaas axmed shida ugaaska beesha habasguul ayaa ka waramay waxay dowrada ku qaateen iyo qodobadii ay ku falanqeeyeen kulanka dhex maray iyaga iyo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale waxaan dowro ku qaadanay degmada bu'aale ugaasyada iyo nabadoonnada iyo sida ragga odayaasha caaqiliinta ah halkaa marka cashiro badan oo ka kooban kow iyo toban cashir intaa waxaa ka dheeri ah warbixinta halkaan ugula siiyay waxay ahayd in degmada bu'aale odayaasha naqiibyada jooga ay ka howlgalaan in dacwo guud iyo mid gaarba ay ka qabtaan meel kasta oo joogaan iyo dadkaay mas-uulka ka ahayeen waxyaabaha la soo qaata waxaa ka mid ah inay ka hor tagaan deegaan cusub inaan la bannayn karin beero cusub inaanan la bannayn karin ugaarta inaanan la laayni karin intaas kadib mid ka mid ah odayaasha dowlada ka faa'iidaystay ayaa jeediyey tixgabay ah caqli gaabka doqonkiyo hadduun filaygu eed qaadin odayadu sidii aan radhayn urka kaahin raagin orka goorti loo baxo haddaan la isku ugaamin alaalaaska gabdhaha haddayn ofta kaaga tuurin amiiradeenna raggii dilay haddayn oyin aaraddoodu haddaan aafa mooyeen maslaxoo udubka loo xoorin adinweynahoon idil hadduun gaadhin odhalkeennu amarkeenna gaalada hadduun aqilku ahaanin aflaaqada haddaan layska bixin abid adkaan mayno
ugu dambayn ugaaska ajuuraan ugaas muuse ayaa nuqubada kula dardaarmay in ay dhaqangeliyaan qodobadii ka soo baxay kulanka sidoo kalena ay halganka shisheeyaha looga soo horjeedo ka qayb qaataan marka ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa kubii qaata tawxiidkaas oo ilaahay isku xidho ayaan ilaahay ka rajaynaynaa tan kale waxaan rabnaa dadka dowlada ku jira oo wax fahmay fadhi ma ah inaad fadhisaan ma aha tawxiidaa lagu baray baawul jihaadaa lagu baray gurigaygaan fadhina ma ah in aad dhaqaaqdaan ala rabaaniyo inaad dhaqaaqdaan aad qorigiina qaadataan oo jihaadka dhinac kaga istaagtaan aan loo baahan maahin wax baan bartay jihaadaa la ii akhri nin jihaad loo akhri oo gurigiisa joogaya hor lama sheegin waa dhaqaaqa qofka inaad dhaqaaqdaan ala rabaa wilaayaadka islaamiga ah ayaa had iyo jeer waxaa ka dhaca kulamo kuwan la mid ah oo ay isku arkaan nuqbada beelaha soomaaliyeed iyo maamulada islaamiga ah kuwaasoo laga soo saaro qodobo waxtar u leh bulshada cilmina loogu faa'iideeyo odayaasha markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa afar dal oo ku yaalla qaaradda yurub ayaa qaadacay shir ganacsi oo lagu qaban lahaa waddanka iiraan kulankan oo ay martigelinaysay dowladda shiicada ah ee iiraan maanta oo isniin ah ayay gebi ahaanba iska diideen dowladahaas waxayna u sababeeyeen dil ay iiraan u geysatay weriye ka tirsan mucaaradka wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa war ay ku soo daabacday barteeda twitterka waxay safiirkeeda u fadhiya iiraan kaga joojisay inuu ka qayb gala shirkaas sidoo kale dowladaha jarmalka austareeliya iyo talyaaniga ayaa qaatay qaraar la mid ah kan faransiiska saxafigan ay dishay dowladda iiraan ayaa ka mid ah mucaaradka iyadoona dowladda ku eedaysay inuu ka dambeeyey kacdoonno shacbi ah oo gudaha waddankaas ka dhacay intii u dhexaysay laba kun toddoba iyo tobanka ilaa laba kun siddeed iyo tobanka xubinta ganacsigana intaasa inoo joogto
أختمها مصليا على النبي الهاشمي
warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan caruur kenyaati ah ayaa ku dhintay goob dhagaxda laga qodo oo ku taala dalka kenya wararka naga soo gaaraya gudaha dalka kenya gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo molo ee ismaamulka nakuru ayaa sheegaya in saddex caruur ah oo arday ahaa ay ku dhinteen goob laga qodo dhagaxda lama oga sababta rasmiga ah ee sababtay geeridooda balse taliyaha booliiska gobolkaas ayaa sheegay in godad waaweyn oo halkaa ka qodna ay caruurtu ku daateen ka gadaalna ay halkaa ku leedeen dhanka kale guddoomiyaha deegaanka ay arrintani ka dhacday ayaa sheegay inay baaritaan samayn doonaan sidoo kalena ay daboolayaan godadka waaweyn ee sababa mararka qaar in ay caruur iidad waaweyn ku leedaan warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal waynaga intaa